heelaanta badan gobolada mudug iyo ku-deegaanta abaar waaniyo saameyn ka weeldhatay dadkiiyo duunyada biilaan iyo xaalada adag oyo la dhibayin bulshada intiya kala yo waliba habaahaye baaqayo shalduwan oyo ha ku weerahay deegaano hooskooyow degmada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug waliba deegaanada ankadoran ee ku jarta biilaanti abaartiyo iyana baraagiise labaceel jiribaare laascaanooy dhimbil xiriirbeele iyo haana kalo badan taasna wayba aan sii dheera in markaas aan lahayn isgaarsiin waaniyo muhiime tah inyu helaan gargaar adag urarka qabguud ee ka shaqeeyo deegaanadaas iyo wayba iyo wadana howlo biyo dhaamin iyo kusuu biyahayaan qaybo shalduwan ee deegaanada koonfurta gobolka mudug maadaama mas-uuliyad ku saaranta bulshada intiyo kala waxaana ku mid a dadkii ku faa'iidaysaday biidhaaminta lansuubi iyo waliba siyeeda iyo ankamahadnagana dhammaan walaalo hadiirsiyan biyoogun iyo baahiyo fara badan aan qabeen yoona saas oo kala ku hadaleen baahiyoonka badan ee ku jara deegaanadiyo nimanka biyaha noo soo dhaamiyey oo jaaliyadaha khayr badan ilaahay ha siiyo adduunka iyo aakhiradaba maalkoodana allaha barakeeyo waxaan leenahay nimayahow haddii aan wax kala weynay oo maamulada aan wax ka weynay muddo labaatan iyo dhowr sanaa inaad ceel noo qodaan ayaan rabnaa dhib aadnaan ka baxayn ayaa inahaya abaartana ilaahay baa keena siinberiba aarankana keena markii abaari dhacda oo kastabana in laynu ku qayliyo waxaa ka fiican ceel inaad qodaan adduun iyo aakhirabana ilaahay haynuu suubiyo sadaqadaas lixda booyadooda oo middaas weyn oo agtaagan aan ag taagannahay ahna waa la wareegnay anigoo ciise maxamuud ayaa sidaas inile hadda ka horna faarax geeddi ayaa yidhi waxaan leenahay khayr badan ilaahay haynu siiyo wixiinana ilaahay ha barakeeyo aakhirada weyna ilaahay haynu kugu naxariisto waxaan leenahay marka galmudugna waxaan leenahay baryahaas idinkaan ugu kalifay muddo labaatan iyo dhowr sana aanan ku jirnay idinkuna isceebsada oo wax noo qabta isbitaal ma lihin oo noomaadnaan dhisin ceel ma lihin oo noomaadnaan qodin ateena ma lihin oo nama adnaan siin meel waxbarasho ma lihin war isceebsada idinkuna oo wax nagu caawiya oo waxaad yeelaysaan xoolaha bani'aadamnimada ah oo nala ku agcunahaya wax nala ka siiyo nimanka marka jaaliyadaha waxaan leenahay ilaahay sadaqadiina ha aqbalo adduunkana ilaahay haynii barwaaqeeyo aakhiradana jidka aa rabtaanoo khayrka laha ilaahayna qaad
maanta waxa weeye waxaan taagannahay munaasabadan meel baraaga ciise ururka qobguud ee jaaliyaddu wayna soo gaartay biyihii iyagoo maanta loo shubay lix booyadood oo booyaddaas hadda muuqata aanan leenahay dadkii oonkaasi waxba kama qaban karo laakiin sadaqo bilaabatay weeye waxaan u mahad celinaynaa mahad ilaaha iskale sadaqadaas raggii la baxay oo jaaliyaha joogay oo soo xusuustay soona xusay magaaladan baraaciisa inay biyahaas u shubaan waan u mahad celinaynaa mahad celinta dabadeed baahida siday u arkeen meeshaan ka jirta waxa weeye biyo la dhaanshaa wax uma qaban karaan laakiin baahi la eg bay rujinaysaa waxaan ka rajaynaynaa inay haddii la yidhaahdo motoor noo mudaan ceel si ay ugu guulaystaan haddii ilaahay ku udmahayo baahida meeshaan ka jirta jaaliyaha saasaan ka rajaynaynaa ururkan sidaasaan ka rajaynaynaa inay ceel noo mudaan ururkaas ilaahay ha guuleeyo is abaabulay dadkoodii inay wax siiyaan ku fakaray ilaahay kuwaas ha guuleeyo intaas markaan soo dhaafo maanta qofkii wax la siiyaahi waa wax cashaa waxaa dadkan anfacaya in inta qorshahaas hadda wakhti xumaa lagu jiraahe markii wakhtigu dhammaado in loo bedelo si deegaamada ceela looga qodo
dadkunya weyba iyana hanoo baaqiyo sharduwan andarahayaan guud ahaan mas-uuliyiinta iyo qaybo sharduwan walaaladiyo iyo markaasayti aan qodaan elalyo ku helaya biya iyo weliba saas oo kale xarumo walbarasho iyo xarumo caafimaad